habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka habeen baarlamaanka soomaaliya oo maanta ay ansixiyey miisaaniyadda qaranka ee madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo dib ugu laabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulkaasi guddiga dabagalka iyo xaqiiqa raadinta xisaab xirka afartii sano ee lasoo dhaafay oo la magacaabay howlgal lagu qaaday isbaarooyin lagu dhibaateyn jiray gaadiidleyda iyo dadka shacabka ah oo laga sameeyey gobolka shabeellada dhexe madaxweynaha dowlada goboleedka puntland siciid cabdulaahi deni oo maantay shir gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee maamulkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi barre oo ka hadlay abaaraha baahsan ee dalka ka jira boqorka dalka baxrayn oo hambalyo ku aadan xorriyadda soomaaliya u soo diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal wanaagsan waa habeennimo jimco ah khamiisa ay sii baxayso taariikhdu waxa ay ku beegan tahay soddonka bisha lixaad ee juun sanadda laba kun labayo labaatan intii aada maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaaye ee warkeena habeen iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faah-faahsanna baarlamaanka federaal waa baarlamaanka soomaaliya ayaa waxa ay maantay ansixiyeen miisaaniyadda qaranka ee laba kun labaiyo labaatanna gudoomiyaha golaha shacabka waa gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed nuur madoobe iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa koowaad ee golaha shacabka oo ay weheliyaan guddoonka aqalka sare ayaa shir gudoomiyey kala fadhiga koowaad ee kulanka sagaalaad ee wadajirka ah ajendaha kulankuna waxa uu ahaa imaantay ansixinta waa akhrinta saddexaad iyo sidoo kale codaynta miisaaniyadda qaranka ee laba kun labaiyo labaatanna ka hor inta aan codka waa inta aan codaynta gacantaagga ah loo qaadin ayaa guddiga ku-meel gaarka ah ee loo xilsaaray daraska miisaaniyadda ayaa waxa ay soo jeediyeen warbixinta waa warbixinta guud ee ku aadan miisaaniyadda dalka taasi oo ay xildhibaanada u soo jeediyeen waxaana soo jeediyey warbixinta guddoomiyaha guddigaasi iyadoo intaa kadibna wasiirka maaliyadda oo halkaasi ka hadlay isagoo sidoo kale ka warbixiyey waa isagoo na halkaasi hadal ka jeediyey waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay guddoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan madoobe kaasi oo ku dhawaaqay natiijada rasmiga ah ee codaynta gacantaaga aheed ee loo qaaday miisaaniyadda qaranka laba kun labaiyo labaatan wasiirka maaliyadda ayaa marka hore hadlay waxaana ku xigsaday guddoomiyaha golaha shacabka sheekh adan madoobe ka socota waana soo dhaweynayaa runtii marka dadku wax isweydiiyaan baa wax la isla fahmaa marka arrin waxaan jeclaa caawo dhan in halkaa fadhino ilaa dadka dalkaanu shaqaynaynaa soo maaha ayaynaan meesha ka bixin inagoo baan ka nasihin anugu diyaar wallahi haddaad tidhaahdaan soo shaqey imika soo dabatana soo celi waa soo celinaya horta kolleyya kolleyba aan idinla kaftama kaftaku horta ama loo gol yahay in la kaftamo aan idinla kaftame baalkan siidhigani waxaan moodaya inuu dhammaaday inaga daaya ya dawlad cusub baan ayaan wadnaaye dawlad walba ma siidhi baan ula taagannahay at least at least atleast dawladda baarlamaankana baarlamaan cusub wey baarlamaan cusub iyo dawlad cusub iyo waa cusub haddana siidhigii weliba biibta la hayaa dawladda at least grace period in la siiyo weya grace period ya gacmaha la qabto la toosiyo ya okay
siday arrinta maanta ku habboon tahay arrintan maanta in hadda inta lagu soo celiyey ma ahayn shalay guddi aan u saarnay guddigaas keliya waxay fiirin doonaan arrintan intay ka qaldan tahay waa haw- hawshii aan shalay guddiga u magacawnay waay ma baarlamaankay ku maqan tahay ma wasaaradday ku maqan tahay shalay aan guddi u saarnay arrintaas hadda uma fadhino maanta waxaan u fadhinaa miisaaniyaddii maaragtay oo bishii maalinta ugu dambeysay aan ku jirno ilaa saacaddan loo fadhiyey oo maaragtay baarlamaankeeni cusubka koob iyo tobanaad kolkii keliya miisaanada soo hordhigay haddaan taas maaragtay aan maanta aan gudun weyno oo dalka maaragtay arrintaas crisis u galo anaga eedeeda yeelanayna marka waxaan idinka codsanayaa soo jeedintii guddigii waxaan rabaa inaan u codayno oo warkay maanta iska yarayno arrintaasaan idin soo jeedinaynaa marka sidaa daraaddeed waxaan rabaa ha diyaar garoogto hoghaynta shawahalwadin hawadeen waxaan rabaa miisaaniyaddii kalasoo warbixintii guddiga kumeelgaarka ay soo jeediyeen miisaaniyad in sidaas lagu ansaxayo inta ogol gacanta ha taagan dejiya dejiya inta diiday gacanta ha taagen inta ka aamustay dejiya inta ka aamustay gacanta ha taagen waxaan ku dhawaaqaynaa natiijadii codaynta siday u dhacday ee laba xildhibaan waa diideen laba xildhibaanna waa ka aamuseen laba boqol iyo afar xildhibaan waa oggolaadeen sidaa daraaddeed miisaaniyadu waa ansax
dhanka kalena waxaa baarlamaanka labada aqal ee golaha shacabka ay magacaabeen guddiga xaqiiqa raadinta ah ee golaha waa guddiga xaqiiqa raadinta ah ee baarlamaanka soomaaliya kaasi oo loo xil saaray arrimaha ku aadan ah, miisaaniyadda maanta ay ansix- ay ansixiyeen ah, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddiga la magacaabay ayaa ka kooban ilaa iyo shan waa toddoba xubnooda guddiga dabagalka iyo sidoo kale xaqiiqa raadinta xisaab xirkii afartii sano ee- ee u dambeysay ayaa la- laga magacaabay guddigan ayaa laga magacaabay kulanka maantay waxaana ay guddigani baaritaan iyo sidoo kale xaqiiq raadin ay ku sameyn doonaan miisaaniyadda afartii sano ee lasoo dhaafay laba kun sideed iyo toban laba kun sagaal iyo toban laba kun iyo labaatan iyo laba kun kow iyo labaatan waxaana ay ka kooban yihiin eh, toddoba xubnood eh, kuwaasi oo shan ka mid ah ay yihiin eh, golaha shacabka halka laba kalena ay yihiin eh, aqalka sare toddobada xildhibaan ee la magacaabay maanta iyo loona ma- waa toddobada xildhibaan ee guddigan kasoo muuqday ayaa kale ah xildhibaan siciid maxamed cali xildhibaan maxamuud cabdiraxmaan beena beena xildhibaan cabdiraxmaan cadde cabdu xildhibaan injineer saadaq xildhibaan cabdulkafaar xaange iyo sidoo kale senator siciid cawke iyo senator cabdixakiin maalin waxaana ay uh, guddigani dabagal iyo sidoo kale xaqiiq raadin ay ku sameyn doonaan xisaab xirkii afartii sano ee lasoo dhaafay taasi oo maalmihii ugu dambeeyey si weyn ay kaga doodayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya markaana haddii aynu fiirino guddoomiyaha waa guddoomiyaha waa wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hir waa koonfur galbeed soomaaliya ayaa guddoomiyaal degmooyin waxa uu kulan taba- waa tababar ugu soo xiray magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellada hoose ibraahim mayow ayaa warkaa inoo soo diray wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose ee dib u heshiisiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya danjire cabdulaahi xaaji xasan ayaa maanta tobabar saddex maalmood soconayey guddoomiyaasha degmooyinka gobolka shabeellada hoose ugu soo xiray caasimadda gobolka ee magaalada marka goobta siminaarkan lagu soo xirayay waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka caafimaadka wasiir ku-xigeenada waxbarashada arrimaha gudaha iyo guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha hoose waxaana tobabarkan guddoomiyaasha degmooyinka lagu barayey maamul wanaagga horumarinta adeegyada aasaasiga ah ee bulshada amniga iyo wada shaqaynta maamulada degmooyinka iyo kan gobolka shabeellada hoose guddoomiyaha magaalada marka ee caasimadda gobolka shabeellada hoose oo markii ugu horreysay magaalada martigelisay guddoomiyaasha degmooyinka ayaa sheegay in maamulka magaalada waxay uga dhigan tahay in ay martigeliyaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka gobolka shabeellaha hoose ee si qiimo badan ee xishmad badan ay ku jirto u yimid halkan ee nagala soo qayb galay tababarka halkaa ka furmaayo ee kasoo tegay qof walba gurigiisii iyo xaruntiisii waxay idin leenahay waad mahadsan tihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo hay-adda ts three ama tis ee maxaa la yidhahdaa saddex ee martigelisay kulankan ballaaran ama tababarkan halkan lagu qabanaayo martigelisay ayadan aada iyo aad ayaa ugu mahad celihaynaa guddoomiyaha maamulka gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najaax ayaa dhankiisa sheegay in muddada uu socday tobabarkan ay wax badan kororsadeen guddoomiyaasha degmooyinka islamarkaana ay ugu shaqayn doonaan bulshada deegaanada bulshooyinkeena midnimadooda inaan ka shaqeeyo annaga heer gobol waxaan mar walba idiin ballan qaadaynaa garabkiinana aan ku taagannahay wasaaraddana insha allahu tacaala aan rajaynaya inay nagu garab siin doonto bulshooyinkeena inaan isku hayno bulshooyinka inaan isku hayno markaasaa waxaan sheegayno oo dhan oo dhibaato ah oo abaaraha xasilooni darada amni darada markaasaa laga bixi doonaa haddii alla idmo waxaan rabaa halkan mudan wasiir inaan ugu mahad celiyo hay-adda u s a tis plus oo runtii shaqooyin wanaagsan gobolkan nagala qabatay iyo hay-adaha kale ee mashaariicda faraha badan ka fuliyey gobolkan ay qaybahooda kala duwan ma soo wada koobi karo laakiin si guud ah waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo hay-adaha stabilization ka shaqeeya soomaaliya si gaar ah kuwa koonfur galbeed caawiya iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo mashruucaas hogaaminayso oo hogaanka u haysa ee gobolkan runtii u hiiliyey mashaariicda ugu faraha badan in laga fuliyey
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladaha hoose iyo dib u heshiisiyiinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya danjire cabdulaahi xaaji xasan oo xiritaanka hadalka qaatay ayaa sheegay in dowlad goboleedka koonfur galbeed ay dadaal badan ku bixinayso kobcinta tayada maamulada degmooyinka
guddoomiyaha gobolka wuxuu u taagan yahay wuxuu matalaa madaxweynaha waa ninka keliya ee qaadan kara calanka muxuu ahaa stateku uu leeyahay suran kale asaga waay marka halkan la joogo guddoomiyaha gobolka degmooyinkii tuulooyinkii cid walba oo ku nool muxuuha gobolka asagay hoos imaanaysaa warbixinaha marka haddii tuulo ay degmo usoo gudbiso degmadii waa inay muxuuha gobolkii usoo gudbisaa gobolkii waxaan ka sugaynaa markaas wasaaraddii inuu soo xiriiro annagaa gaarsiinayna madaxweyne iyo madaxtooyo laakiin habkaas jilaanjaladaas inaan ku wada shaqayno ayaan rabaa ballanqaadkaas idinkana inaad iga qaadaan anna aan saas idinkula shaqeeyo idinkana warhayo muxuuha degmo walba waxay ku sugan tahay insha allah taas waa chain of commandiga aan ku shaqayn doonno ta kale oo muhiim noo ah waa ognahay waxyaabaha ad barateen waxaa ugu waaweynaa hoggaamintaas okay iyo muxuu ahaa canshuurihii waxaad rabaa maamulkii dowladdii degmo guddoomiye degmo oo aan waxba haysan oo aan ciidan haysan ama boliis haysan ama maxkamad haysan waa adag tahay si wax ku maamulo haddee saasaan kusoo gabagabaynana shirkeeniina waa noo xidhan yahay tababarkiina waa noo xidhan yahay guul iyo waxaan idin rajaynaa
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan markacdey
waa uu mahadsan yahay wariyaheenna ibraahim maxamed mayow oo warkaasi inaga soo diray magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose markaana haddii aynu fiirino howlgal lagu qaadayay isbaarooyinka lagu dhibaateyn jiray gaadiidleyda iyo sidoo kale dadka shacabka ah ayaa waxaa laga sameeyey gobolka shabeellaha dhexe wariyaheenna cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa warkaani ka warramaya
guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ee maamulka hirshabeelle axmed meyre makaraan oo kaashanaya saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliya ayaa qaaday howlgal ballaaran oo cagta lagu marinayay jidgooyooyin yaallay deegaano iyo tuulooyin hoostaga degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe baara qaadista ahaa ee uu horkacayay guddoomiye axmed meyre makaraan ayaa ciidamada qalabka sida ee soomaaliya waxay ku guuleysteen in ay qaadaan isbaarooyin dhowr ah oo ay dhigteen kooxo hubaysan oo ay lacago baad ah kaga qaadi jireen dadka iyo gaadiidleyda ku safra wadooyinkaas gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda maamulka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe oo qeyb ka ah howlgalkaas ayaa sheegay inaysan dib usoo laaban doonin isbaarooyinka yaalay halkaas oo ay ciidamadu ku guulaysteen inay qaadaan
maanta iyo shalay iyo daraad waxaan ku jirnay howlgal lagu nadiifinayo saddexda degmo oo gobolka shabeellada dhexe oo xeebta ku taallo sidaad og tihiinba deegaankan deegaanadan waxaa ku badatay wax badan tuugo iyo muxuu ahaay niman jidka ku soo boodo marka ilaahay mahaddiis waaye waxa u ahaay howlgal wada jira oo degmooyinka iyo maamulka gobolka iyo milatariga iyo booliiska hirshabeelleba ay muxuu ahaay ka wada qayb galeen marka alxamdulilah si nabadahu noogu soo dhammaaday maanta waxaan joognaa degmada raagaceelle ee gobolka shabeellada dhexe si nabadahu noogu soo gabagaboobay waa mahadsantihiin guddoomiyaha gobolka shabeellada dhexe ayaa wafdigan hogaaminayo oo isbaarqaadidda iyo saraakiisha milatariga iyo booliiska
gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay ku guulaysteen qaadista jidgooyooyinkaas oo ay shacabka dhib weyn ku qabeen isagoona digniin u diray kooxaha caadaystay dhibaataynta dadka iyo gaadiidleyda ku safra waddadaas
saddex maalmood ay maanta maaragtay ugu dambayso waxaan ku jirnay waddooyinkan waddadan xeebta degmooyinkan saddexda degmo xeebta ku yaallo annaga iyo saraakiisha milatariga iyo booliiskaba taliyaha guutada afaraad iyo taliyaha steytka booliiska soomaaliyeed booliiska hirshabeelle dhammaan waxaan markaa howshaa ku saabsaneed iyo socodkaynu ku saabsanaay iyo guddoomiyaasha degmooyinka saddexda degmo warshiiq iyo raagaceel iyo cadale wuxuu socodkeennu ku saabsanayay maalmahan inay waddada ay maaragtay isbaarooyin ku soo bateen ama maaragtay niman habeenkii dadka dhibaatayahay safarka sidaa darteed marka waxaan u soo baxnay inayn waxyaabahaas waddada ka jiro iyo dhibaatadaas dadka dadka dhibaatooyinkaas ku hayo in aan wax ka qabanno alxamdulilah si wanaagsan ayay noogu soo dhammaatay xalay waxaan joognay iyo habeen horo cadale maantana waxaan marahoynaa maaragtay raagaceelle oo ugu dambaysay aan maaragtay soo gebagabaynay marka alxamdulilah ilaahay mahaddiis waay waxaan rajeehaynaa in ciidamada milatariga dhammaan iyo dhammaan maaragtay maamulka degmooyinka ay hadda kadib ay aad iyo aad uga qayb qaataan waxyaabaha dhibaatada ka imaahayso dadka jidku joogsaayo oo dhibaatooyinka habeenkii ku sameeyahaya dadka safarka in ay maaragtay si taxadir leh iyo si maaragtay aad iyo aad u feejigan ay dadka maaragtay uga hortagaan waddanka dhibaato badan ayaa ka jirto shicibka ayagoo dhibaatooyin badan la daala dhacayo oo ay ka mid yihiin maaragtay nimankii nabaadiidka ahay oo deegaanada ay deganaan dadka ku dhibaatayhayo dadkii kalenta sida kalena dhibaato ay u hayso abaaro ay jiraan oo saddex fasalba uu roobka uu maaragtay iska yaraaday dadku marka dhibaatooyin aad u fara badan ayaa hayo maadaama mujtamaci dhibaatadaas ay hayso annaga meelihii dowladda iyo maamulku joogay inay dadkii dhibaato kule sii kulmaan waa dhibaato aad iyo aad noo dhibayso waxaan rabnaa inay guddoomiyaasha degmooyinka iyo maamulka ciidamada inta ku qoran oo qaybta maaragtay milatariga ay iska xil saaraan sida hadda loo soo nadiifiyey inay sidaas isaga xil saaraan howshaasna ay u adkeeyaan wixii ayaga ka batan hadduu ilaah yidhaahdo kaalmo ayay u helayaan oo anagaa garbahooda taagan laakiin waxaan rajayhaynaa inay maaragtay arrinkaas ay ku filan yihiin waxyaabaha jidka inta yimaado ku dhibaatayahaya dadka inay gacan adag ay ku qabtaan dadkuna qof kastana waxaan u sheegaynaa in hadhowta haddii qofku ay dhibaato meesha inta u sameeyo ciidamada inta howlgal sameeyaan howlgalkii ay qof wax ku gaaraan qofaa dhibaato layga gaarsiiye ama qofaa meeshaas laygaga dilay qofkii dhihi doono qof waliba inuu cunugeeda uu ka cesho waddada cunugeedana uu gacanta ka qabsado hadduu gacanta ka qabsan waayo maamulka degmooyinka iyo ciidamadaba inay howlgal sameeyaan meeshii dhibaato loogu geysto shicibka waddada maraayo ayay maaragtay amar u qabaan cid allaale ciddii uga hor timaado oo meeshaas ay maaragtay dhibaatadaas ay dhibaato kala kulmaan annaga waxaan diyaarunaa inaan gacan adag ku qabanno gacantaas adagna ciddii ay maaragtay dhibaato ku gaarto oo ka tirsan dadkaas meesha galay ama tuugadaa meesha soo galay cidday wax ku gaaraan ha dhowto qofaa meeshaas nolokaga dilay iyo saanay ahayd iyo intay ahayd looma baahan qof waliba qofka ay dhashay ama cunugeeda way taqaanaa gacanta ka qabsato hadduu ka tirsan yahay meel oo qof ciidan ka tirsan yahna ciidanka uu ka tirsan yahay inay tillaab ka qaadaan hadduu maamul hoos galana maamulku inuu tillaab ka qaado hadduu qof iska socdo wixiisa ushiisa garabka u saaranta hadday tahana inuu maamulka iyo maaragtay ciidamada ammaankaba ay gacan goyn ka geystaan rabnaa qof allaale qofkii lagu soo qabtana waxaan rabnaa inay sharciga lala tiigsado si ay dhibaatadaasoo dambe aysan u soo naqan shicibka lagu dhibaatayahayo safraayo oo habeen iyo maalin waddada loo taagan yahay waxa waaye waa wax dhibaato aad iyo aad u badan qofku waa qof maskiina waa qof musaafira waa safar waa qof u baahan asiga in loo kaalmeeyo in la dhibo uma baahno qof qariibahoo asigaba dhibaataysan in jidka loo sii istaagay la yidhaahdo haddana waxbaan kaa rabnaa oo asigii la dhaco oo dhibaata loo geysto waa dhibaato aan loo dulqaadan karin mana aqbali karno maamulka degmooyinka saddexda degmo xeebtaan la teedo maamuladooda iyo ciidamada militarigana waxaan ka rajaynaa arrinkaas inay gacan adag ku qabtaan si adagna ay war hor yimaadeen dadka dadka waxa jidka joogsaaya dadka aa u istaagaysiin waa dadka idinkeedan dhalay ama kuwa idinkeedan la dhashay oo waddada maraya oo masaafuroo dhibaataysanoo masaakiina ma ahin maanta inaad jidka inta loo istaago oo lagu dhibaateeyo ayagoo safaroo dhibaato haysato oo habeen iyo maalmo socdo haddana jidka in lagu dhibaateeyo waa arrin aad iyo aad u foolxun marka waxaan aad iyo aad u warrajahaynaa saraakiisha iyo dhammaan guddoomiyaasha degmooyinkaba inay gacan adag ku qabtaan wixii ayaga ka awood batana maamulkaoo dhan ilaa isteedkao dhan diyaaray u yihiin hadduu la yidhahdo inay shaqo adag u qabtaan
qodobkaasi waxaa ugu dambeeyey warkii habeen dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha dalsan ciddii wararkay uusagaan waxay dib kaga heli karaan baraha aynu internetka ku leenahay ee radio dalsan dot com idinkuna waad ku mahadsantihiin la socodka iyo la jaanqaadka warkeena habeen
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tale la hel